أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إن لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynaa tafsiru suuraة الأعراaf markuu allah subxaanahu watacaalaa uu ka soo hadlay calaamaadka ama aayaadka tusaya waxdaaniyadiisa ee dadkii ahlu jannada ahaa dadkii ahlu naarka ahaa si guud markuu rabbi subxaanahu watacaala uu uga hadlay halkan waxaa ka bilaabanayso qasasu lanbiyaa ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diray qisa qasaskoodii ama qisooyinkoodii iyaga iyo dadkoodii wixii kala qabsaday iyo dacwada siday u guteen adduunyada dhexdeedana siduu alla ugu kala gargaaray alla marka wuxuu ku bilaabay qisatu nuux calayhi salaatu wasalaam lianna awalu rusul isagaa ahaa ibnu cabaas sida uu warinayo bukhaarina uu wariyey can ibni cabaas wuxuu yidhi kaana bayna aadama wa nuux aadam iyo nuux waxaa u dhexeeyey casharatu quruun toban qarni dhammaan tobankaas qarnina waxay ku taagnaayeen diin dhab ah oo xaq ah bay ku taagnaayeen markii shirkiga iyo uu soo bilowday oo dadku qallooca uu kusoo bilowday ayaa allah subxaanahu watacaala wuxuu soo diray nebiyullaahi nuux si dadka xujada looga loogu oogo korkooda marmarsiyada iyo waxyaabahaasna looga qaado oo ay u waayaan ninkii markaa halaagsamayana xujo cad inuu ku halaagsamo ninkii markaa badbaadayana si xujo cad uu ku badbaado qaala tacaala allah wuxuu yidhi laqad arsalnaa nuuxan laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe arsalnaa nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qowmihi qowmkiisii baan u dirnay intii ka ah faqaala wuxuu yidhi nuux yaa qowmi qowmkayow ucbuduu caabuda allaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin oo idinka malihidiin min ilaahin ay macbuudun macbuud malihidiin hayruhu macbuudka oo hayruhu ilaahay heyrkiis a malihidiin inii aniga akhaafu waan cabsanayaa calaykum idinka korkiina cadaaba yowmin maalin cadaabkeed baan ugaga cabsanayaa korkiina maalinka oo cadiimin weynin badan qaala almala-u mali-i ru-asadii kuwii madaxda ahaa waxay yidhaahdeen min qowmihi xaalay qowmkiisa ka mid yihiin innaa anagu la naraa waxaanu ogaanaynaa ka adiga waxaan kuu ogaanaynaa fii dalaalin baadi dhexdeed inaad tahay baan kugu ogaanaynaa baadida oo mubiinin cad qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux yaa qowmi qowmkayow laysa bii dhexdayda ma ahaanin dalaalatun wax baadi ah inaba walaakinii aniguse rasuulun ayaan ahay ku la soo diray min rabbialcaalamiina rasuulka min rabbialcaalamiina laga soo diray caalamiinta rabbigooda xaggiisa ku laga soo diray un baan ahay uballigukum waan idin gaargaarsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay fariimihiisa ayaan idin gaarsiinayaa wa ansaxu waa idin khayr miirayaa lakum idinka wa aclamu waxaan ogahay min allaahi alla xaggiisana maa shay laa taclamuuna aydnan ogeyn waxaydnan ogeyn baan ilaahay xaggiisana ka aqaanaa oon ka ogahay alla markaa nabiyullaahi nuux iyo qowmkiisii shanigooda ayuu halkan uga waramayaa halkanna alla waa uga waramay suuratu huudna waa uga waramay si intan kasii faahfaahsan oo kasii dheer suuratu shucaraa si kooban buu uga waramay suurad dhanna alla waaba kasoo dejiyo suuratu nuux la yidhaahdo inaa arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi intaana de waxaa loogu celcelinayaa arrin muhima inay tahay w marka allah wuxuu leeyahay laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe arsalnaa nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qowmihi qowmkiisii baan u dirnay waa dadkii ugu horreeyo shirki bilaabo ayay ahaayeen lianna nebiyullaahi aadam ilaa nuux laga soo gaaro dadku towxiidkay haysteen waqtigii nuux ayaa waxaa bilaabantay marka in towxiidkii dadka uu ka kharibmo oo dadkii markaa ay shirki galaan oo ay asnaam caabudaan wixii ilaahay lahaana ay cid kale wax ka siiyaan sidaa markii ay dhacday buu alle nebiyullaahi nuux soo diray marka waxaa in la isweydiiyo mudan sababta shirkiga iyo qallooca keentay maxay tahay aadam iyo nuux toban qarni baa u dhexaysay waa kun sano toban qarni dadku towxiid unbay iska hayeen qoladan markaa nebiyullaahi nuux qoladiisa shirkiga maxaa u keenay fii suurati nuux buu alla uga waramay oo oo allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra weligiin ha ka teginina waddi iyo suwaac iyo yaquuh iyo yacuuq iyo nasr intaba ibnu cabaas wuxuu yidhi waxaa weeyaan asmaau qowmin saalixiin dad suusuuban magacyadood waayo dadkaas suusuuban ee magacyadaas lahaa dad aada u cibaado badan bay ahaayeen markii ay dhinteen ayaa dadkii iyaga ka dambeeyey waxay sameeyeen asnaam dhagax bay qoreen iyo alwaax bay waxay ka qoreen bani aadam oo kaley u sameeyeen shaydaankaa u waxyooday mid kastana magacii waxaa lagu qoray mid dadkaa saalixiinta wan wanaagsan ka mid ahaa meeshay dhigteen waxayna u dhigteen inay cibaadada ku xasuustaan ilaahay cibaadadiisa inay ku xasuustaan maadaama dadkani dad cibaado badan ay ahaayeen markii dambe qoladaasi ay dhinteen qoladii ka dambeysay waxay is yidhaahdeen masawiradan iyo dhagaxdani ee dadka magacyadan leh oo aabbayaalkeen ay sameeyeen wax kale umaynan samaynina iyaga in markaa la caabudo oo ilaahay loogu sii dhowaado qoladii marka ka dambeysay ibnu cabaas wuxuu yidhi way caabudeen oo waxay caabudeen kuwii hore yacni waxaan ujeedaa waxay caabudeen wixii kuwii hore ay dhoodhoobeen oy sameeyeen idan marka awalu shirkin xadata fi lcaalam shirkigii ugu horreeyey oo adduunyada ku yimaado wuxuu ka dhashay dad wan wanaagsan oo lagu fidnoobay buu ka dhashay dad wan wanaagsan oo saalixiin oo khayr badan oo iyaga lagu fidnoobay buu ka dhashay nebiyullaahi nuuxna dadkaas ayaa laga soo bixiyey waana ka kaxayn waayey intooda badan asnaamtaas dadkaa saalixiinto asnaamta noqday waa ka kaxay waayey waatay yidhaahdeen laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra waqad adalluu kahiiran walaa tasidi aldaalimiina ilaa dalaala qofka marka walidaalika nabigeena sala allahu alayh waali wasalama dadka saalixiinta in lagu fidnoobo aada buu uga digay wuxuu yidhi laa tudruunii kamaa adrat inasaara bna maryam aniga ha igu xadgudbinina sida ay kirishtaanku ciise ugu xadgudbeen inamaa ana cabdun anigu waxaan ahay addoon ayaan ahay addoonaan ahay ilaah maahi inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuuluhu waxaad tihaahdaan ilaahay addoonkiisa rasuulkii ilaahay dhaha addoonnimadana ha iga kor marinina rasuulnimadana ha iga hoos marinina sidaa buu nebigu yihi xadiidkaana bukhaari iyo keyrkiisa warinayaan fii kitaabi alambiyaa ayuu kusoo saaray min xadiidi cumar marku dhintana nebigu wuxuu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahu qabrigayga sanam la caabudo ha ka dhigin waa ka ducaystay ilaahayna kama dhigin oo ducada nebigiisa waa u aqbalay marka dadka saalixiinta noloshooda iyo geeridooda haddii aan lagu fidnoobaynin nebigu maunan ka ducaysteen arrintaa iyadan marka dadka muslimiinta waxaa la rabaa dadka wan wanaagsan inaynan ku xadgudbin oo aynan ka badbadinin darajadooda aanay dhaafsiinin in isla markaana aynan hoos u dhigin iyagoo u og darajadooda salaaxa iyo wanaagga haddana inaanay ilaahnimo iyo waxa aynan gaarsiinin oo ay kala aqoodaan makhluuqa iyo khaaliqa fa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux marka yaa qowmi qowmkayow ucbudullaaha alla caabuda yaa qowmi markuu leeyahay naxariis ayuu ka rabaa oo na si naxariis ku jirto wuxuugu sheegayaa bal qalbigoodu inuu damqado fa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow ucbuduu caabuda allaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin oo malihidiin min ilaahin ay macbuudun macbuud idinma sugnaanin oo malihidiin macbuudka oo hayruhu ilaahay aan ahayn waxaan allah ahayn malihidiin oo macbuud dhaba ah ayb marka hayruhu saa waa la akriyey hayrihina waa la akriyey hayruhu marka marka la yidhaahdo min ilaahinta ayaa laga sifeeyey min ilaahin marka laga sifeeya de maxaa hayruhu loo yidhi marka ilaahin waa hoos dhigan tahay minta ayaa silo ah oo zaa-ida ah maxalkana waa ra waa marfuuc ayb min ilaahin maxaa yeele waa mubtada weeyaan ayb marka mar haddii marka mubtadu-na marfuuc yahay meeshaas marka waxaa laga qaada waxay markaa hayruhuda maxal ahaan baa marka looga sifeeyey min ilaahinta lafdiga lama fiirinin hayrihi qolada akrisayna lafdiga ayay milicsadeen oo ay fiiriyeen lianna minta haddii ay nafyi iyo shibhu nafyi dhacdo zaa-iday iska ahaan jirtay wasiida fii nafyin aw shibhihi fajara nakiratan kamaali baaqin min mafar ayb ucbuduu caabuda allaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin oo malihidiin min ilaahin ay macbuudun macbuud wax macbuuda malihidiin xaq lagu caabudo hayruhu macbuudkaasoo hayruhu isaga heyrkiis ah inii aniga akhaafu calaykum waxaan idinkaga cabsanayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkeed maalinka oo cadiimin weynin badan amarkii iyo waxa ka imaan karo hadday dayacaan ayuu u sheegay qaala almala-u kuwii marka ashraafta ahaa ee dadka ugu madaxa weynaa waxay yidhaahdeen min qowmihi xaalay qowmkiisa ka mid yihiin mala waa dadka iyagu markaa magaca kuleh dadka dhexdiisa ayb iyagaana badanaa kufriga u doodo oo qayliyo dacwadana ka hor yimaado leanna waxay isleeyihiin maslaxadtiina ah ayaa la weynayaa haddii nidaamku isbedelo mar walboo nidaam wax meel ay ka jiraan haddii nidaamku isbedelo dad baa waxay isleeyihiin waxbaa idinka hallaabayo kuwaa marka waxaa ka koow ah dadka wax ahaan jiray oo nidaamkaas xun wax kusoo noqday ayb qaala lmale dadka kale iyagoo aan waxba ahayn masaakiinta iska iyagu waa fiirinayaan wax qaala almala-u mali-i waxay yidhaahdeen min qowmihi xaalay ka mid yihiin nuux qowmkiisa innaa anagu lanaraaka waxaanu kugu ogaanaynaa fii dalaalin baadi dhexdeed inaad tahay baadida oo mubiinin cad naraada markaa waxaan ka dhignay bimacnaa la naclamu calimana laba mafcuul bay qaadataa ru'ya qalbiya kaafka mafcuulka koowaad ah fii dalaalinna kan labaad buu noqona haddii ru'ya basariya laga dhigana inaa anagu lanaraaka waan ku arkaynaa adiga fii dalaalin xaal aad ku sugan tahay baadi dhexdeeda baadida oo mubiinin cad qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux yaa qowmi qowmkayow laysa bi aniga dhexdeyda ma ahanin dalaalatun wax baadi ah wax baadi haba yaraatee dhexdeyda ma ahanin ma dhihin micnaa ma baadiyeysni ma dhihine wax baadi aba iguma sugnu yidhi walaakinii laakiinse aniga rasuulun baan ahay rasuul min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggiisa laga soo diray ergey xag alle laga soo diray baan ahay xaqiiqdeydu marka waa taas aniga mana dhunsani ma baadiyeysni bani aadam ee waxaan ahay yacnii bani aadam idinka idinla mida laakiin xag alle laga soo diray uballiqukum waan idin gaar gaarsiinayaa shaqadiisuu tilmaamayaa marka ubliqukumna waa la akriyey uballiqukumna waa la akriyey ubliqukum haddii la yidhaahdo waa min ablaqa balaqa buu ahaa hamzada ayuu mutacadi ku noqday ayb ballaqa haddii la yidhaahda marka yani uballigukum haddii ballaqa laga bixiyana tadciifka ayuu wuxuu ku noqday mutacadi ayb mid laba mafcuul markaa u tallaabay ayb uballigukum waxaan idin gaargaarsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay fariimihiisaan idin soo gaarsiinayaa wa ansaxu waa idin khayr miirayaa waa idin daacadnimo falayaa lakum idinka wa aclamu waxaanan ogahay min allahi ilaahi xaggiisa maa wax laa taclamuuna idinka aydnan ogeyn saddex waxyaabood buu u tilmaamay risaaladii alleh inuu gaarsiinayo daacad inuu u yahay oo iyagu inuusan khiyaanadooda damacsanayn cilmi inuu ka badan yahay oo wax iyaga aanay ogeyn buu ilaahay xaggiisa ka og yahay ciqaabka iyo cadaabka imaanaya iyo waxyaabahaas awacajibtum an jaa-akum intaa marka uuu ku yidhi way beeniyeen kaanahum marka inay yidhaahdeen war annaga yacni haddaad rasuul tahay waa maxay bashar rasuul laga soo dhigay markaasuu wuxuu yidhi awacajibtum mi ma yaabteen miyaad la yaabteen an jaa-akum lian jaa-akum inuu idin yimid darteed miyaad la yaabteen dikrun waana inay idin timid waanada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay calaa rajulin nin korkiis xaal lagu soo dejiyey ama calaa rajulin nin korkiis ay idinku timid ninka oo minkum idinka idinka mida taa miyaad la yaabteen liyundirakum si uu idinkugu digo kaasi walitattaquu iyo inaad dhowrsataan walacalakum waxaad mudantihiin turxamuuna in la idin naxariisto awacajibtum hamzada marka waa hamsatu istifhaam waawguna waa waaw lcadfi sida fiicanna marka waxay tahay asalku wuxuu ahaa wa acajibtum hamzada maadaama istifhaamku sadaaratulkalaam uu leeyahay waa lasoo hormariyey marka aw acajibtum war miyaad la yaabteenna saasay ka dhigan tahay ayb bacdi lugawiyiin zamaqshari oo kale isaga wuxuu yidhi macnuhu wuxuu yahay akadabtum ma beeniseen wacajibtum miyaadna yaabteen oo marka isaga waxbu macduuf buu soo qadarayaa waawdaa imaanayso marka ka kalena waa lagu cadfay yani waxaan ujeedaa shay lagu cadfaayo macduufu calayhi aw acajibtum ma yaabteen an jaa-akum lian jaa-akum inuu idin yimid idin u idin yimid dikrun waano waanada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay calaa rajulin nin korkiis ay idinkugu timid oo jaa-akumta lagu tacallujiyo ama calaa rajulin xaal nin korkii lagu soo dejiyey miyaad la yaabteen oo minkum idinka idinka mid ah liyundirakum sow idinkugu digo walitattaquu aa u cabsataan walacalakum waxaad mudantihiin turxamuuna inaad in la ydin naxariisto meeshaas marka dadku arrin ay la yaabeen waayo ummaddii nebi moxamed loo soo dirayna sidoo kale arrintaa way la yaabeen si guudna dadka in bashar iyaga lamida loo soo diray la yaabeen alla marka waa ka yidhi akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhum dadkuma waxay la yaabeen inaan nin iyaga kamida u waxyoonnay an andir innaas dadka u dig inaan sidaa dhahnay miyay la yaabeen arrin la yaab le maba ahani maxaa yeele adiga haddii jinni laguu soo dirana ma arkaysid jinnigii haddii laguu soo diro malaa-igna ma xamili kartid bashar marka adiga kula mida oo duruufihiisa iyo duruufahaagu isku mid yihiin yaad wax ka fahmi og tahay waa naxariis marka sidaa iyagiina yaab bay ka dhigteen marka liyundirakum si uu idinku digo way oo cadaabka uu idinkaga digo walitattaquu inaad cabsataan ood shirkiga ka dhowrsataan walacalakum turxamuuna walikay turxamuu si laydinkugu naxariisto fakadabuu way beeniyeen qowmu nuux hu nuux bay beeniyeen fa anjaynaa waanu korinay oo badbaadinay hu nuux baan badbaadinay iyo waladiina kuwii macahu nuux maciise ahaa oo la jiray baan badbaadinay filfulki doonidii dhexdeedaan ku badbaadinay wa aqraqnaa waan maashaynay alladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowman qolo camiina xaqa ka indhala qolo marka indhabeelay oo xaqi ka indhabeelay bay ahaayeen kuwaas natiijadii marka sidaanay noqotay fakadabuu way beeniyeen hu nuux bay beeniyeen faanjaynaa waanu korinay hu nuux baan badbaadinay iyo waladiina kuwii macahu nuux la jiray oo mu'miniinta ahaa filfulki baan ku badbaadinay doonidii dhexdeeda oo nabiyullaahi nuux baa la amray doon inuu samaysto doontii buu sameeyey dadkii inay raacaan xayawaankii mid kastana inuu ka qaado lab iyo dhadig suuratu huud ayaan ugu tegi doonaa ayb wa qaala arkabuu fiiha bismi illaahi majareeha wa mursaaha ina rabbii lagafuurun raxiim ayb doontaasaa marka ilaahay ku badbaadiyey isaga iyo intii raacday wa aqraqna aladiina kuwii waan maashaynay kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna oo waxaa lagu halaagay marka biyahaas kor iyo hoos labadaba waa looga keenay markaasay biyuhu isgaareen ayb inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowman qolo qolada oo camiina indhala camiina waa ficilku wuxuu ahaa min camya ayb markaasa waxaa laga dhigay markaa wasfigiisii waxaa lagu keenay ismigiisii faacil camin ayb marka ismiga faacil marka facil lagu keenana wuxuu faa-iideeyaa hubuut iyo lusuum ayuu keenaa macnuhu marka waxay tahay indhala-aanta nimankaasi waaba laasimtay w haddii ismiga faacil faacil lagu keeno calaa wasni faacilna xuduud iyo tajadud iyuu keenaa marka indhala-aantaani wax iskaga soo cusboonaaday marna ku imaanaya marna ka tegaya maahane wayba laasimtayba kufrigu marka indhala-aan camal basa camal basiira buu keenaa basiiradii qalbiga qofku in ay ka dhunto ayuu kufrigu keenaa innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowman qolo camiina indhala bay ahaayeen oo indhala-aantu laasimtay wa ilaa caadin akhaahum huuda wa arsalnaa waan dirnay ilaa caadin reer caad xaggooda akhaahum walaalkood baan u dirnay huudan huud ahaa walaaltinimadanna waa walaaltinimo xagga nasabkae xagga diinta ma aha qaala wuxuu yidhi huud yaa qowmi qowmkayow ucbudullaaha alla caabuda maa lakum malihidin idinku min ilaahin macbuud macbuudka oo hayruhu ilaahay allah heyrkiis ah afalaa tattaquuna miyaydnan dhowrsanaynin oo cabsanaynin qaala almala-u kooxdii mala-i waxay yidhaahdeen aladiina mala-i oo kafaruu kufriyey min qowmihi xaalay qowmkiisa ka mid yihiin innaa anagu lanaraaka waxaan kugu garanaynaa oon kugu ogaanaynaa fii safaahatin dabaalnimo iyo doqonnimo dhexdeed wa inaa anaguna lanadunnuka waxaanu kuu malaynaynaa ama aan yaqiininaynaba min alkaadibiina kuwa beenaalayaalka inaad ka mid tahay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi huud yaa qowmi qowmkayow laysa bii dhexdayda ma aha nin safaahatun wax doqonnimo ah walaakinii laakiinse anigu rasuulun baan ahay min rabbi alcaalamiina rabbulcaalamiin xaggii laga soo diray uballigukum waan idin gaargaarsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay risaa fariimihiisa wa ana aniguna naasixun baan ahay ku daacad ah baan ahay lakum idinka daacad idiin ah aamiinun la aamino ayaan ahay buu yidhi nabiyullaahi nuux iyo qowmkiisii markay intii uu la joogi lahaa uu la joogay intii rumaysayna la badbaadiyey intii kalena la halaagay muddaa la joogay muddadaa markii la joogay oo dadka mu'miniinta unbaa noolaa muddo markii la joogay haddana shirkigii baa haddana yimid mar labaad oo suuratulmu'minuun ayaa allah wuxuu ku yidhi markuu nuux qisadiisii iyo ka sheekeeyey ayuu yidhi huma ansha-naa min bacdihim qarnan aakhariin waxbaa waqti baa la joogay haddana dad kale aas-aasmay dadkii marka mushrikiin baa markaa laga helay oo ilaahay xaqiisii diidan alla marka wuxuu soo diray nabiyullaahi huud caad marka qoladan caad la yidhaahdo ee aabbahood ay ku abtirsadaan ayaa magaciisa caad la dhihi jiray ayb wacalaa dalika marka caad haddii sidaa loo dhiga marka de waxay noqonaysaa haddii ismu qof magacii haddii uu yahay waa maa laa yansarif ayb haddii marka la milicsado meeshii ay deganaayeen iyo degmadooda marka caad ayaa la dhihi jiray la yiraahdana munsarif buu noqonayaayo tanwiinta u aqbalayaa sida hadda waa ilaa caadin iyo wacaadan iyo sidaasay ku socotaa marka waa xayiga iyo degmada ay marka joogaan magaceed waay haddii laakiin magacu uu yahay magac qofeed cujmo iyo calamiye labadaasaa ku kulmayso caada in la dhahay noqo lahayd wa ilaa caada ayb wa ilaa caadin marka waarsalnaa baad u qadaraysaa reer caad waxay deganaayeen dhulkan xadramuud ilaa iyo cumaan ayay deganaayeen dhulkaas xadramuud xadramowt ilaa cumaan dhulkaa bay deganaayeen yaman iyo xaggeeda ayb carabtii horena iyagaa marka ahaa oo carabtii hore baa iyaga lagu tilmaamaa lagu sheegaa degmadoodu meeshaasay ahayd dad xoog waaweynna waa ahaayeen sida aayaduu tilmaami doonaanba wa arsalnaa ilaa caadin caad intii kaa waxaanu u dirnay akhaahum walaalkood xagga nasabka ugu walaal ahaa huudan huud ahaa huud marka ismu carabi ism magac carabi ah waay wax cujmaa kuma jirta saa darteed waa la tanwiiniyey qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow icbudullaha alla caabuda maa lakum ma lihidiin min ilaahin macbuud gayruhu ilaahay geyrkiisa intii nabiyullaahi nuux yidhi buu isaguna yidhi marka dacwada meeshay ka bilaabato waa tawxiidka dadku marka maahan inay iska dhaadhiciyaan oo yidhaahdaan tawxiid iyo khilaaf iyo waxbuu keenayaa looma baahna naga daa tawxiidku dabcan khilaaf waa keenayaa lianna ambiyada ilaahay markay la yimaadeen khilaafaaba yimid banaan laakiin dariiqa saxdaa sacaadada dhabtaa dadkeeda iyo shaqaawada ayuu tawxiidku kala saaraa ahlu jannada iyo ahlu naarkuu kala saarayaa qofka dhiiggiisu macsuumka yahay iyo qofka uunan macsuumka ahayn isagaa lagu kala saaraa idan marka waa qoto dheeryahay tawxiidku nebi kastana dacwadiisu meeshaasay ka bilaabanaysay ayb qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayo ucbudullaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin macbuud macbuudka oo gayruhu ilaahay geyrkiis a ma lihidiin dhabnimo uma lihidiin afalaa tattaquuna miyaydnan dhowrsanaynin oo shirkiga iyo kufriga aydnan ka dhowrsanaynin ama ilaahay miyaydnan ka cabsanaynin qaala almala-u malayhi waxay yidhaahdeen aladiina mala-a oo kafaruu kufriyeen min qowmihi qowmkiisa xaalay ka mid yihiin huud qowmkiisii inaa anagu la naraaka waxaanu ku arkaynaa ama aan kugu ogaanaynaa fii safaahatin doqonnimo dhexdeed inaad tahay ayb safaahada marka ay tilmaamayaan ama ay sheegayaan maxay tahay marka safaahadu waxay tahay de waxaan la garanaynin baad noola timid waa intaas oo ay fii jahaalatin wa xamaaqatin ayb ibnu cabaas wuxuu yidhi tadcuuna ilaa diinin laa nacrifuhu doqonnimadu waxay tahay waxay yidhaahdeen waxaad noogu yeeraysaa diin aanaan garanaynin meeshaa marka waxaa laga fahmayaa xaqa mararka qaar inay dhici karto meel inuu ka indiraaso meel xaq ka jiri jiray oo dadku ay cilmi uu ka jiri jiray baa markii dacwada iyo cilmigii laga jeesto cilmigii baa ka baaba-ayo dadka dambe gadaal ka imaado cilmigii bay markaa waxay u qaadanayaan dabaalnimo iyo doqonnimo ayb leanna maxaa yeelay tawxiidku wax hore u jirayu ahaa nabiyullaahi nuux iyo dadkii ka badbaaday baa haystay kuwan haddana nabiyullaahi huud horjoogo waxay leeyihiin ilaahyadiina ka taga allah keliya caabuda idin abuuray dabaalnimo waayay leeyihiin qofku marka doqonnimada iyo waxasan ma kala garanayo ayb haddii marka dacwada iyo xaqa aan dadka lala hor joogin oon loo tilmaamin loo sheegin marka dambe indiraas baa ku dhacayo waana midda nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaa imaan doono waqti islaamku uu tartiib tartiib ayuu u tirtirmayaa xataa laa yudraa maa salaatun walaa siyaamun salaadii baan la garanaynin oo soon baan la garanaynin dad waxaa imaan doono muslimka ka mida oon salaad iyo soon aqoonin ayaa imaan doono keliya marka maxay dhahayaan aabbayaalkeena waxaan kasoo gaarnay annaga kelmadan laa ilaha illa allah salaad ma garanayaan soonna ma yaqaanaan marka dambena xataa laa ilaha illa allahudii baa indiraasayso oo dadkii ka baaba-ayso oo nebiga waa ka yidhi laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala fi lardi allaha allah saacadda ma dhacayso ilaa aan dhulka korkiisa laga dhihinba allah allah wax allah allah dhahayaaba la weynayaa marka shayguna tartiib tartiib unbau u baaba-ayaa hal mar ma zuulayo maalinba cilmiga in baa nuqsaamaysa in baa nuqsaamaysa in baa nuqsaamayso marka dambe waxyaabaha hadda annagu aan iska garanaynaa dadku dadka naga dambeeyo ay ka jaahil noqonayaan asbaabta marka keenaysana waa cilmiga oo laga jeesto oo adduunyada loo jeesto kow muslimkiiyo gaaladii oo isdhex galo labadiina hadda waa haynaan cilmigiina dadku waa ka sii jeedaan muslimkiiyo gaaladiina si sahlan bay isu dhex galeen hadday noqon lahayd degmada ay deg mee meelaha la dego hadday noqon lahayd adduunkan hadda iska noqday halka degmo oo meel walbaa dhaqanka ka jiro iyo si sahla uu kugu soo gaarayo waxaasoo dhan waxay asbaab usii yihiin dadku inay hadhow la yaabaan waxa xaq ah ayb innaga lafteenna haddaad fiiriso dadka qaar baa waxay dhibsanayaan ilaahay keliya hala caabudo annaga maa gaalo ah buu kuleeyahay ee xataa haddii aadan gaal lahayn sow shahaadadu sow maaha waxa ugu horeeyo oo cibaadaadka alla ku amray shayga ugu horeeya sow tawxiidka maaha in laga hadla maxaa u diideysaa marka haddii aada quman tahay ubaliqukum markaa wuxuu yidhi innaa lanaraaka waxaanu kugu ogaanaynaa fii safaahatin doqonnimo dhexdeed inaad ku sugan tahay wa inaa anaguna lanadunnuka waxaanu kuu malaynaynaa min alkaadibiina beenaalayaalka inaad ka mid tahay ayb oo kuwa beenaalayaalka inaad rasuul tahay ood saa sheeganayso beenaalayaalka inaad ka mid tahay baanu malaynaynaa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow laysa bii dhexdayda ma ahaanin safaahatun wax doqonnimo ah doqonnimo ima hayso walaakinii rasuulun baan ahay min rabbi alcaalamiina rabbulcaalamiin xaggiisa laga soo diray ubaliqukum waan idin gaargaarsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay fariimihiisa waana aniguna lakum idinka waxaan idiin ahay naasixun mid idiin daacadnimo talinayo daacadnimo idinkula talinayo amiinun oo haddana la aamino aw acajibtum marka sifadan bacdu lmufasiriin waxay yidhaahdeen sifadan nabiyullaahi huud ayaa isaga ayaa dadkiisa ku yidhi sidaan naasixaan ahay daacadaan idiin ahay mid la aaminana waa ahay xag alla layga soo aaminay nabigeennana waana dhab dabcan sidaas waa run nabigeennana sala allahu alayh waali wasalam ilaahay baaba ka ilaahay subxaanahu watacaala ayaaba ka anfiyey sifa xun oo wuxuu yidhi maa dalla saaxibukum wamaa gawaa saaxibkiina ma dhumin oo jaahilnimo kuma dhicin wamaa gawaa intuu wax ogaadayna xaqi kama leexanin ayb waa tilmaan marka ilaahayba usugay subxaanahu watacaala aw cajibtum miyaad yaabteen an jaa-akum lian jaa-akum inuu idin yimid darteed miyaad la yaabteen dikrun waano waanada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay calaa rajulin nin korkiisna ay idinku timid ninka oo minkum idinka idinka mid ah liyundirakum si uu idinkugu digo ninkaa wadkuruu xusa intaasuu marka ku yidhi wadkuruu xusuusta id waqti xusa jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a kuwa dhaxlo dhulka oo dadkii idinka idinka horreeyaad ka dhaxasheen wadkuruu xusa id waqti jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a kuwa dhaxlo dhulka min bacdi qowmi nuuxin nuux qoomkiisa ka gadaale wasaadakum wuxuu idinku kordhiyey alleh fi lkhalqi abuurista basdatan waasacnimo yacni dherer iyo awood quwo ayuu alleh idinku kordhiyey a abuuristiina fadkuruu xusa aalaa allahi ilaahay nicmooyinkiisa xusa lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu saad u liibaantaan siduu u waaniyey balarag qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa miyaad noo timid adiga innaga linacbuda si aan u caabudno allaha alla inaan caabudno miyaa noola timid waxda waxaa lou yahay keligii allah keligii inaan caabudno miyaad noola noola timid wanadara aan ka tagna markaa maa wixii kaana uu ahaa yacbudu inuu caabudayo aabaa-una aabbayaalkeen waxay caabudayeenna inaan ka tagno faatinaa noola kaalay bimaa waxa noola imow tacidunaa aada noo yaboohaysid noola imow in kunta haddaad tahay adigu min asaadiqiina kuwa runta sheegaya qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi huud qad xaqiiqe ah waqaca waxaa dhacay calaykum idinka korkiina min rabbikum xagga rabbigiin xaal uu ka ahaaday rijsun cadaab ayaa idinku dhacay wa qadabun caro ayaa idinku dhacday korkiina ku dhacday atujaadiluunanii ma ila doodaysaan fii asmaa-in magacyaal miyaad igula doodeysaan mutuxan un magacyaasha oo samaytumuuhaa aada magacowdeen idinka un antum idinka iyo wa aabaa-ukum aabbayaalkiin maa nazala allahu kuwaasoo alla uunan soo dejinin bihaa asmaa'daasi cibaadadooda min suldaanin waxujaa uunan usoo dejinin fantadiruu sugta inii anigu macakum idinka la jirkiina min almuntadiriina kuwa suganayaan ka mid ahay aniga aniga fa anjaynaa waanu korinay hu huud iyo waladiina kuwii macahu isaga la jiray biraxmatin naxariis ayaanu ku badbaadinay minaa annaga naxariista oo minaa xaggeenna ka ahaatay waqatacnaa waan jarnay daabira aladiina kuwii kadabuu beeniyey dabadoodii baan jarnay kan ugu dambeeyo biaayaatinaa aayaadkeenna kuwii beeniyey wamaa kaanuu maynan ahaanin mu'miniina kuwa ilaahay rumaynayana maysan ahayn awacajibtum miyaad la yaabteen an jaa-akum lian jaa-akum inuu idin yimid dikrun waana inay idin timid min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay calaa rajulin nin korkiisna ay idinku timid ninkoo minkum idinka idinka mida liyundirakum si uu idinkugu digo wadkuruu xusuusta id waqti jacalakum alla uu idinka dhigay khulafaa'a kuwa dhulka dhaxlo min bacdi qowmi nuuxin nuux qoomkiisa ka gadaale markaa nabiyullaahi nuux qoomkiisa inay waqtigii nuux inay ku dhawaayeen baa dareemaya oo ay garan karaan marka nuux kadib qowmu nuux kadib ayaan idinka dhulka idiin dhiibnay marka dadka marka dhulka la dhaxalsiiyee loo dhiibana nicmo waayo taas ardadan aday kuu sakhiran tahay marka lagu yiraa waa nicmo ilaahay waa kugula xisaabtama suuradda dhexdeeda waxaa noogu imaan doonto alla inuu nabiyullahi reer bani israa'iil uu ku yidhi casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun waxaa xaqiiq ah ilaahay inuu cadowgiina halaago dhulkana idiin dhiibo allana uu fiiriyo sida aada samaysaan idinka marka dadka marka dhulka iska bedelayo qolaba qole ay bedelayso waa l waa imtixaan waa imtixaan uma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi min bacdihim linandura kayfa tacmaluun innaga dhulka haddaan joognaa dadaan ka bedelnay oo naga horreeyey dhulka marka waxaad kusoo kordhisaa la fiirinaa marka ilaahay acmaasheenna u fiirinaa marka in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum ilaahay ma fiirinayo muuqaalkiina iyo jirkiina walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum laakiin ilaahay wuxuu eegayaa quluubtiina iyo camalka aada sameyneysaan wazaadakum wuxuu alla idinku siyaadiyey fi lkhalqi abuuristana basdatan xoog yani basdatan macnuhu marka waxay tahay dad dherir badanna waa ahaayeen oo suurat lfajri alla waa ka yidhi irama dati lcimaad alatii lam yuklaq miluha fi lbilaad dad aada xoog badan oo dherir badan ayay ahaayeen mufasiriintana dherirkooda waxyaaba badan bay ka sheegaan laakiin sida uun qur-aanku tilmaamay dad waaweyn bay ahaayeen ayb ay duulan waquwatan buu alla idinku kordhiyey way uu idinku siyaadiyey ayb xooggoodaasna de ilaahay way way way ku kibreen xooggooda siduu alla ku yidhi suuratu fusilat oo wuxuu yidhi allah subxaanahu watacaala uu tilmaamay qoladan marka reer caad iyagu inay marka yidhaahdeen man ashaddu minaa quwa yaa annaga naga xoog badanay dheheen awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa allihii iyaga abuuray inuu ka awood badan yahay miyaynan arkaynin allihii quwadan siiyey miyaanu ka awood badnayn oo aanay saas arkaynin fadkuruu xusa aalaa'a allahi ilaahay nicmooyinkiisa xusuusta lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu saaad u liibaantaan nicmada alle intaad xusuusataan ood ku shukrisaan oo isaga caabuddaan markaa waa liibaanaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen doodooda arag marka aji'tanaa miyaad noo timid linacbud allaha inaan alla caabudno waxdahu keligii xaal uu yahay sidaa miyaad noola timid wax lala yaabay ka dhigeen wanadara aan ka tagno maa wixii kaana uu ahaa yacbudu aabaa-unaa aabbayaalkeen inay caabudi jireen waxay aabbayaalkeen caabudi jireenna ka aabbayaalkiin caabudi jireen ka taga hal allana caabuda allihii idin abuuray keliya caabuda miyaad noola timid bay dheheen dadku marka hadday fidradu ka qaldanto xumaanta iyo baatilku ay ku talax tagaan caqligii saliimka ahaa iyo fidradiibaa ka tegayso wixii saxsanaabuu qalad iyo layaab u arkaa bal hadda fiirin waxay rabaan iyaga marka allah iyo keyrkii inay isku dhex wadaan isku caabudaan xujadoodana waxay noqotay taqliid markuu isaga si walba ugu caqli celiyey allaha aada caabudaysaan waa kan idin abuuray xooggaan idin siiyey war cad buu u sheegay iyaga marka maxay xujada uga kala hortageen taqliid marka xujadan taqliid baa la yidhaha taqliidku waxay tahay wixii un aabbaha aada ka aragtay ha kala soocin iska raac caqliguna waxaa adiga laguu siiyey inaad wax fiiriso wixii saxsanna aada markaa da dayso wixii baatil ahna oo caqliga iyo fidradaba ku baatil ah ambiyadana ayba la yimaadeen budlaankiisa ay tilmaameen inaad ka harto maynan yeelin sidaa marka xujadan marka qolo walba saa un bay u wadataan wanadara aan ka tagna maa waxa kaana uu ahaa yacbudu aabaa-unaa aabbayaalkeen inay caabudi jireen suuratu huudna alla waa ka yidhi maa ji'tanaa bibayinatin bay dhaheen xujo naloo noolama imaanin wamaa naxnu bitaarikii aalihatinaa can qowlika ilaahyadeenna kuwa ka tegayana ma nihin adiga warkaaga uga tegi mayno ilaahyadeenna wamaa naxnu laka bimu'miniin markaasay waxay ugu sii dareen in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatinaa bisu ilaahyadeennii saad xumaan uga sheegaysay iyagii baaba ku falayay dheheen marka oo jiro kugu riday iyo waali iyo khabal ayay kugu rideen ay waxaasay markaa akriyeen oo yidhaahdeen faatinaa noola kaalay haddaba bimaa tacidunaa waxa aada noo yaboohaysid in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheego qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi huud qad waqaca waxaa dhacay calaykum idinka korkiina min rabbikum xagga rabbigiin xaal uu ka ahaaday rijsun ayaa korkiina ku dhacay rijsun macnaa cadaab ayaa dushiina ku dhacay zayd bnu aslam iyo akharu lmufasiriin waxay dhaheen alrijsu lcadaabu min alirtijaasi ayay ka timid wahuwa liiraab gilgilka waa cadaabkuna isagaa wax gilgilo ayb korkiina ilaahay xaggiisa waxaa kaga soo dhacay rijsun cadaab ayb ibnu cabaas asaga wuxuu yihi rijsun caro ayb waqadabun haddana marka caradii unbay noqonaysaa laakiin waxaa fiican marka rijsunta in cadaab la yidhaha qaar waxay yidhaahdeen cadaabka weli maba ku dhicine see loo leeyahay waxaa korkiina ku dhacay cadaab maba ku dhicin weli cadaabkii ile waa lala hadlayaa iyaga weli waa joogaan oo waa nool yihiin jawaabtu waxay noqonaysaa marka maadi baa laga cabiray litaxaquqi wuquucihi istiqbaal baana loo jeedaa oo cadaab ayaa idinku dhici doono waayo macnuhu marka cadaab ayaa idinku dhici doono oo idinku imaan doono ayb saas uu leeyahay marka iyo waqadabun iyo caraa idinku dhici doonto atujaadiluunanii ma ila doodaysaan oo ma ila murmaysaan fii asmaa-in magacyaal miyaad igula murmaysaan ood igula doodaysaan ayb waayahay asmaadaani marka laba macnay leedahay asmaa mujarad ah waxay sameeyeen asnaam bay magacyo u bixiyeen wax jiran hadda asnaamtu wax nool oo magac loo bixiyo iyana maaha magacyadaas miyaad marka ku dhegantihiin idinkood igula doodaysaan markaa macnuhu wuxuu noqonayaa atujaadiluunanii ma ila doodaysaan fii alfaadin laysa taxtahaa madluulun kelimaad aan wax madluul iyo daliil iyo wax ay iyo meelay u jeedaan aan jirin miyaad igula murmaysaan buu leeyahy warkiinu waa wax aan asmaa iyo magacyo qaawan oo aan madluul lahayn miyaa igula murmaysaan macna sidaas wa macnaha kalena in la yidhaahdo atujaadiluunanii fii asmaa-in ee macnuhu inuu yahay asnaam miyaad igula doodaysaan idinku aada magac u bixiseen atujaadiluunanii ma ila doodaysaan fii asmaa-in magacyaal shaanigood miyaad igula murmaysaan magacyada oo samaytumuuhaa idinku aada magacowdeen antum idinka iyo wa aabaa-ukum aabbayaalkiin kuwaasoo maa nazala allahu alla uusan soo dejinin bihaa cibaadadeeda min suldaanin wax xujaa uunan usoo dejinin kuwaa miyaad igula murmaysaan fantadiruu sugta inii anigu macakum idinka la jirkiina min almuntadiriina kuwa sugta ayaan ka mid ahay ayb yacnii asmaa aad idinku intaad asnaam samayseen magacyo u yeesheen ma igula murmaysaan oo wax xaqiiqaah aan lahayn fa anjaynaa waanu korinay hu huud iyo waladiina kuwii macahu isaga la jiray biraxmatin naxariis baanu ku badbaadinay naxariista oo minaa xaggeenna ka ahaatay wa qatacnaa waan jarnay daabira aladiina kuwii dabadoodii ayaan jarnay kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna wamaa kaanuu maynan ahayn mu'miniina kuwa mu'miniinana ma ahayn qoladaa marka halkaasay ku dhammaatay waxaana lagu halaagay dabayl dabayl baa ilaahay ku halaagay bal fiiri xooggii ay ku faaneen waxba inuusan ilaahay xaggiisa ka anfacaynin iyagoo dad dhaadheer jismigoodu wen yahay haddana dabaylaa intay cirka geysay soo tuurtay madaxyada ka jebisay ayb weliba dabayshii intay waxaa sameeyeen ayaa dabayshii markay dareemeen bay waxay yidhaahdeen haadaa caaridu mumdirunaa daruur noo da-aysa waayay dheheen markaasuu alla yidhi bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim tudamiru kula shayin biamri rabbihaa fa asbaxuu laa taraa ilaa masaakinahum sidaasaa xaalkooda ku dambeeyey waqatacnaa waan goynay daabira aladiina kuwii dabadooda kii ugu dambeeyey waa halaagnay wa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna wamaa kaanuu maynan ahayn mu'miniina kuwa mu'miniina ma ahayn qoladaa warkooda meeshaasaa looga baxay wa ilaa hamuuda akhaahum saalixa wa arsalnaa waxaanu dirnay ilaa hamuuda reer hamuud akhaahum walaalkoodaan u dirnay saalixan saalix ah qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayo ucbudullaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin oo malihdin min ilaahin macbuud macbuudka oo hayruhu alla aan ahayn qad xaqiiqe ahe jaa-adkum waxaa idiin timid bayinatun mid cad xujo cad baa idiin timid xujada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay ama xagga rabbigiina idinkaga timid haadihi tani xujadii baa la fasiraa marka haadihi tani naaqatullaahi ilaahay hashiisa waay lakum idinkaa iskale idinkay idiin sugnaatay aayatan xaal ay tahay mucjizo xaal ay tahay fadaruu ka taga haa iyada ka taga ta'kul ha cuntee fii ardillaahi ilaahay dhulkiisa ha daaqdee ha ka cuntee walaa tamasuu ha taabanina haa iyada bisuu-in wax xumi ah ha ku taabanina fayaahudakum ou idin qabta markaa cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mulimun xanuujinayo marka ou idin qabto sidaasuu ku yidhi wa ilaa hamuuda reer hamuud waxaan u dirnay xaggooda hamuud marka waa munsarif waa maa laa yansarif walidaalika hamuuda ayuu yidhi fatxo ayuu calaamad uga dhigay iyada oo majruur ah hamuud marka waa magac calamiye iyo marka de cujmaa ku jirta dabcan ayb bacd alqiraa'aadna markaad waxaa soo aroortay wathamuudan famaa abqaa abuu camar saasuuba akriyay wathamuudan tanwiinuu saaray meeshaa marka macnaheedu waxay tahay inay munsarif tahay iyaga marka waxay fiirinayaan markaas wathamuudan marka la yidhaahdo xayiga calamiyadaas iyoma fiirinayaane degmaday iska ay fiirinayaan wailaa hamuuda waarsalnaa ilaa hamuud marka waxay deganaayeen dhulkan udhexeeya madiine iyo shaam madiine iyo shaam dhexdooda meeshay deganaayeen waadi lquraa baa la dhihi jiray waadi lquraa hadda lafteeda dhulkan sacuudiga uu ka mid yahay tabuuk marka loo socdo dhulka marka qofku markuu madiine ka baxo tabuuk u socdo ayuu marayaa dhulkii hamuud lagu halaagay halkaasuu marayaa waadi lquraa ayaa la yidhaahdaa madaa-in hamuudna waa la yidhaahdaa ayb nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu u socday ghaswadii tabuuk ayuu dhulkaas sii maray meeshaas markau maray ee uu maraayo meeshii nimankan deganaayeenoo lagu halaagay wuxuu yidhi laa tadkhuluu masaakina aladiina dalamuu war kuwa ilaahay kuwa dulmiga la yimid ee gaalada ahaa meeshii ay deganaayeen ha marin ha gelinina buu hagelinina ilaa an takunuu baakiin idinkoo ooynaya maahani meeshaas marka aada gelaysaan ooyin ku gala oo kasii socda saasuu yihi nabiga sal l slam waxaa la diidayaa marka meel dad dhan lagu xaaqay qur-aankii lagu sheegay qofku isagoo haafila inuu iska dhex socdo oo cadaab alle iyo waa laiscadaabayaa iyo isagoon la soconin dadka hadda kafladii waa ka badatay waxaa laga yaabaa inay iska sawir meesha la aadaan oo iska sawirtaan oo ay isku sawiraan wax kaflaa marka sida wax xusuus iyo waano iyo cabsina aynan ku jirin ma nebigu taa waa diida marka na ilaa an takunuu baakiin idinkoo oynaya maana ha gelinina buu yiri haddaydnan ooyneynin ha gelinina buu ku yidhi waxaa kaluu yidhi meeshaa markay maraayeen ceel ayaa ku yaalayo wuxuu yidhi ceelkii reer thamuud yaan laga dhaansanin biyihiisa ayaa lacabin lagana dhaansanin dad baa marka biyihii kasoo aro ayaa biyay kasoo arooreen markaasu wuxuu ku yidhi cajiinka iyo kuqasa oo xoolaha hala siiyo idinka laakiin ha taabanina hana cabinina saasuu ku yidhi meeshaas marka dersi weyn baa ku jiro meeshaa dadka muslim muslimiinta dersi weyn baa ugu sugan dersigaasi muxuu yahay muslimka iyo gaalku isdhexgalkoodu ma fiicna inay kala soocnaadaana fiicna oo ay noloshana ku kala soocan yihiin dhimashadana ku kala soocan yihiin leanna nabiga sala allahu alayh waali wasalama kuwan dhintay kuwan uu leeyahay meeshay deganaayeen hagelinina waa dad dhintayba hadda waa dad la halaagay oo dhulka ka hooseeya haddana wuxuu leeyahay hagelinina bi meeshii ay ka cabi jireen ha ka cabinina maxaa yeelay ikhtilaadka iyo dhexgalka aada ku samaysaan qalbigiinuu saameynayaa marka oo nimanka marka haddaad dhex gashaan ood iyaga isdhex gashaan aada isu fahamtaan jacayl baa idinka dhex abuurmaya waana midka hadda dad badan oo muslimiina lagu ibtileeyey wayna inta marka ummadda waagii hore waa ka rooneyd waxaas nacam hadda maxaa ku badiyey ama xataa in la yidhaahdo war nacaybka nacaybkan muxuu yahaa yaa la leeyahay nacam nacaybkan diiniga ah ee gaalada la nacab yahay maxay tahay waa bani aadam bani aadan bani aadamnimaan wadaagnaa waxaasaan wadaagnaa waxaasay ku fiican yihiin dad badan oo muslimiina ayagaa ka qiimo fiican waxaasay dad muslimiina ku dhahayaan waxaasoo dhanna marka wuxuu nebiguna saan ayuu dhahayaan ceelkoodii ha ka cabinina degmadoodii ha gelinina ilaa idinkoo oynayo cibro qaadanaya ma ahan darsi weyn baa marka ku jira marka alla wuxuu leeyahay nimankan marka meeshaas ay deganaayeen qisadooduna saas waay markii dambena ada waa la halaagay sida aayaduhu ay tilmaamayaan qad xaqiiqe ahee jaa-adkum waxaa idiin timid bayinatun xujo cad ayaa idiin timid xujo cad oo ay wax ku gartaan waa mucjizadii marka hasha bayinada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay haadihi tani naaqatullaahi ilaahay hashiisa waa yiri xujadiiba uu caddaynayaa marka haadihi tani naaqatullaahi hashi alla waay lakum idinkay idiin sugnaato idinkaa iskale aayatan xaal ay tahay mucjizo aayatan marka in la xaaleeyo waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan haadihi tani naaqatullaahi ka bedel hasha alle lakum idinkaa iskale khabar uga dhig aayatan xaal ay tahay marka icraabo kalena waa ku bannaan tahay naaqatullaahi idaafada ilaahay isu idaafeeyey hashana idaafatu tashriif waay hashaani maadaama ay si caadiya aynan ku imaanin allah isu idaafeeyey idaafatu tashriifin iyada hasha ka halaha kale iyo geela kale inay wax ka duwantaha lagu tusaa waxyaabaha ilaahay loo idaafeeyana laba nooc waay culimada selafka saasay dheheen waxyaabaha ilaahay isu idaafeeya waa laba acyaan iyo macaani ilaahay subxaanahu watacaala hadduu isku idaafeeyo acyaan acyaan waxaa la yidhaha shay jurmi leh ee bannaankaas taagan wax ilaahay subxaanahu watacaala ka soocan bannaankaas joogo taagan oo cayn la taaban kara lehee la arki karo la taaban karo wax noocaasa hadduu ilaahay isaga isu idaafeeyo sifo uma ahan ilaahay waxaas sifo uma ahane wuxuu isugu idaafeeyey tashriif sharaf ku jirta darteed waxaa ka mid a naaqatullaahi tan beytullaahi masaajidda waa buyuutullaahi ee masaajid maa ilaahay ah marka ma ahan alle tilmaan uma ahan macnaha ilaahay wax walba guryaha kaleba asagaa iska lehe laakiin macnuu dheer yahay ayb waxaa la mida kacbadii oo kale waxaa la yidhi beytullaahi kacbadana meelay ku taallaa waa la arki karaa waa la taaban karaa sife ilaahay uma aha marka haddii allah uu isu idaafeeyo shay aan keligiis taagnaan karin oo macaani ah allah hadduu isku idaafeeyo shaygaasi sifuu ilaahay u noqona mathalan maxaa la yidhi anzalahu bicilmihi anzalahu bicilmihi ilaahay cilmiguu isku idaafeeyey nololou isku idaafeeyey naxariis jacayl muxuu noqonaa marka cilmigu alla isu idaafeeyey cilmigu meel ma taagnaan karaa keligiis cilmi wuxuu u baahan yahay daato ou ku qumo mar haddii ilaahay isu idaafeeyey shay aan keligiis meel taagnaan karin allana isu idaafeeyey cilmigaas asagaa leh waay sifowna u yahay idan marka cilmi markuu alla isu idaafeeyo macnaheeda ilaahay wuxuu ku sifaysan yahay cilmi raxmad buu isku idaafeeyey raxmad keligeed ma taagnaan kartaa maya raxmadda asagay tilmaan u tahay waay marka wahaakada ayb ibnu khuseyme iyo culimada saasay u kala saareen labadan shay macno weyn bayna uladan leeyihiinoo dee dabcan kutubaha caqiidada iyo macluumku ah haadihi tani naaqatullaahi ilaahay hashiisii waaye lakum idinkaa iskaloo idiin sugnaatay aayatan xaal ay tahay mucjizo xaal ay tahay fadaruu ka taga haa iyada ka taga ta'kul ha cuntee oo ha daaqdee fii ardillaahi ilaahay dhulkiisa ha daaqde iska daaye walaa tamasuuhaa ha ku taabanina bisu-in xumi fayaakhudakum ou idin qabta markaa cadaabun aliimun cadaab u xanuujiyo wadkuruu xusa id waqti jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a mid dhexlo dhulka min bacdi caadin caad ka gadaale wa bawa-akum wuxuu idin dejiyey wadkuruu xusa id waqti bawa-akum alla uu idin askumiyey uu idin dejiyey fil ardi dhulka korkiisa amase istinaaf ka dhig haddaad doonto wabawa-akum alla wuxuu idin dejiyey fil ardi dhulka korkiisa tattakhiduuna xaal aad ka dhiganaysaan min suhuulihaa ardada bannaanadeeda qusuuran aad ka dhiganaysaan saro iyo daaro dhulka bannaanka daar iyo sare aad ka samaysanaysaan saro ayb wa tanxituuna xaal aad qoraysaan aljibaala min aljibaali buuraha xaggooda aad ka qoranaysaan buyuutan guryo aad ka qoraysaan fadkuruu xusa aalaa'a allahi ilaahay nicmooyinkiisa walaa tachw ha fasaadinina fi lardi dhulka korkiisa mufsidiina xaalaatihin kuwa fasaadiyey nicmadii allou xusuusinaya ayuu ku waaninaya wadkuruu xusa id waqti jacalakum alla uu idinka dhiyeelay khulafaa'a kuwa dhaxlo ardada iyo dhulka min bacdi caadin reer caad ka gadaale wa bawa-a wou dejiyey alle kum idinkou idin dejiyey fil ardi dhulka korkiisa u idin dejiyey tatakhiduuna xaalaad ka dhiganaysaan min suhuulihaa ardada bannaanadeeda meelaha bannaan qusuuran daara ayaad ka dhiganaysaan saro ayb marka dee qofku inuu sar ama daar dhisto inay bannaan tahay alimaam alqurtubi saasuu yihi waxaa laga qaadanayaa qofku hadduu guryo dhisto dabaqyo iskor saaro inay bannaan tahay arrintaa iyada maxaa yeelay nicmo alla ou qoladan ugu gallad sheegtay waayo hadday wax xun tahayna alla maunan uga dhigteen nicmo uguma unan gallad sheegteen wa tanxituuna aljibaala wa tanxituuna xaal aada qoraysaan aljibaala naxtiga waa dhagaxa in la qoro nimankan marka farsamo badan baa ilaahay barayo buur dhagaxaba intay u yimaadaan bay qorayaan markaasay waxay ka samaysanayaan guryo iyo meelo la galo iyay ka samaysanayaan wathamuuda aladiina jaabuu sakra bilwaad aahaartooda qaarkoodna weli waa baaqi oo magaalaha ay deganaayeen waadi lqura waa ku baaqi wa tanxituuna waxaad qoraysaan aljibaala buurihii baad watanxituuna waxaad qoraysaan aljibaala min aljibaali waa mansuubun binasci lkhaafid buurihii xaggooda buyuutan guryo ayaad ka qoranaysaan ka qoraysaan haddii marka tanxituuna hal mafcuul la siiyo saas haddii laba la siiyo tatakhiduuna la dimnisiiyana aljibaala mafcuul koowaad waay buyuutanna kii labaad fadkuruu xusa aalaa'a allahi ilaahay nicmooyinkiisa xusuusta walaa taxtaw has fasaadinina fi lardi dhulka korkiisa mufsidiina xaalaatihin kuwa fasaadiyey waa xaalatun tuakidu caamilaha qaala almala-u aladiina istakbaruu min qowmih qaala almala-u mala-i waxay yidhaahdeen aladiina mala-a oo istakbaruu isweynaysiiyo san taagay min qowmihi xaalay qowmkiisa ka mid yihiin liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istudcifuu la daciifsaday la taag darraysiistay waxay ku yidhaahdeen liman waxay ku yidhaahdeen ka bedel liman waxay ku yidhaahdeen aamana rumeeyey minhum xaalay iyaga ka mid yihiin ataclamuuna ma ogtihiin ma ogaanaysaan ana saalixan saalix mursalun inuu yahay ku la soo diray min rabbii xagga rabbigii laga soo diray idinku ma ogtihiin oo sidaa ma yaqiininaysaan bay ku dhaheen qaaluu waxay yidhaahdeen inaa anagu bimaa biladii kii ursila bihi lala diray saalix mu'minuuna kuwa rumaynayaan nahay annaga qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istakbaruu xaqa ka santaagay inaa anagu kaafiruuna kuwa ku gaaloobayaan nahay biladii kii aamantum bihi idinku aada rumayseen ayb qaala almala-u mala-i waxay yidhaahdeen aladiina mala-a oo istakbaruu santaagay oo xaqa ka santaagay min qowmihi xaalay saalix qowmkiisa ka mid yihiin liladiina kuwii waxay u dhaheen oo ay ku yidhaahdeen istudcifuu la daciifsaday liman waxay ku yidhaahdeen duul aamana rumeeyey minhum xaalay iyaga ka mid yihiin marka limantan waxaa laga bedelaa liladiina istudcifuu liladiinada ayaa laga bedelaa walbedelu wuxuu leeyahy niyatu takraari alcaamil marka laqbada waxay noqonaysaa qaala almala-u aladiina istakbaruu liladiina istudcifuu waxay ku yidhaahdeen kuwii la daciifsaday liman waxay ku yidhaahdeen waxay ku yidhaahdeen taa lasoo celina haddana liman waxay ku yidhaahdeen aamana rumeeyey minhumtaan marka humta xaggee loo celina damiirka haddii loo celiyo liladiina istudcifuuda haddii loo celiyo waxay noqonaysaa badelu lbacdi min alkulli minhum ilaa mintu waa tabciidiyo haddii marka humta liladiinada loo celiyo dadkan la daciifsanayaa laba qeyb ah qeybna waa gaalo qeybna waa mu'miniin kuwa mu'miniintay hadalkan ku yidhaahdeen waayo marka haddii minhumta loo celiyo min qowmihi haddii loo celiyo qoomka waxay noqonayaan markaasi bedelu ayb waxay noqonayaan markaasi iyadana marka bedelu lkulli min alkulli ayb minhumta haddii marka mustadcafiinta loo celiyo bedelu bacdin min kulli haddii marka qoomka iyo loo celiyana marka ama qoomka loo celiyana waxay noqonaysaa bedelu kullin min kullin qaala almala-u aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istakbaruu isweynaysiiye xaqa ka santaagay min qowmihi xaalay qowmkiisa ka mid yihiin liladiina kuwii istudcifuu la daciifsaday waxay ku yidhaahdeen liman waxay ku yidhaahdeen aamana rumeeyey minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin kuwaa rumeeyey mustadcafiinta xaal ay ka mid yihiin ama qoomku ay ka mid yihiin bedelu kullin min kullinad haddaan minta tabciidiya laga dhigin waayo ataclamuuna sidaanay ku yidhaahdeen maquulu qowlkooda waa kan marka ataclamuuna ma ogtihiin oo magara mamiyaad ma ogtihiin ana saalixan saalix mursalun inuu yahay kula diray min rabbihi laga soo diray qaaluu waxay yidhaahdeen inaa annaga bimaa biladii kii ursila lala diray bihi isaga mu'minuuna kuwa rumaynayaan nahay inaa mu'minuuna bimaa ursila bihi bal fiiri jawaabtoodu say uxeel dheer tahay saalix ma ogtihiin inuu rasuul yahay markaasay yidhahdeen wixii lala diray waaba rumaysannahay rasuul inuu yahay waa ognahay keliya maynan dhihina waaba rumaysannahay wixii loo soo dhiibay bay dheheen qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istakbaruu xaqa ka santaagay inaa anagu bikaafiruuna kuwa gaaloobay baan nahay biladii kii ku gaaloobay aamantum bihi idinka aada rumayseen facaqaruu naaqata hashii hadilina la yidhi waa boqno gooyeen facaqaruu way fayla gooyeen annaaqata hashii ayay boqon jareen oy boqon gooyeen wacatow way ku santa waa ku madax taageen can amri rabbihim rabbigood amarkiisii bay ku madax taageen oy ku caasiyeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa saalixu saalixow iitinaa noola kaalay bimaa biladii kii tacidunaa aada noo yaboo haysay in kunta haddaad tahay min almursaliina kuwa la diray fa akhadathum waxaa qabatay alrajfatu midii gilgilanaysay baa qabatay gilgilashadii baa qabatay ayb qaylo sayxatu qayladii baa qabatay fa asbaxuu waxay ahaadeen fii daarihim degmadooda dhexdeeda jaatimiina kuwa markaa yacnii arruman oo kuudkuudado ayay noqdeen fatawallaa waa jeestay saalix canhum xaggooduu ka jeestay wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow laqad ablaqtukum waan idinsoo gaarsiiyey risaalata rabbii rabbigay risaaladiisa waa idinsoo gaarsiiyey wanasaxtu waa idiin daacad noqday lakum idinka waa idiin daacad noqday oo waa idiin khayr miiray walaakiin lagu noqoye laa tuxibuuna ma jeclaanaysaan idinka ma jeclidiin annaasixiina kuwa dhab idinkula taliya ma jeclidiin buu yidhi facaqaruu way fayla gooyeen annaaqata hashi iyaga dhan baa loo tiiriyey marka maadaama ay heshiis ku ahaayeen hal nin ayaa faylo gooyey laakiin kulli baa heshiis ku ahaa dadka marka haddii hal nin ficil sameeyo inta kalena raalli ku noqoto kulligood waa sameeyeen dembigaas aayadda saasaa laga qaadan qaarkoodna ka tag maynan dhihin wax ka celiyey maynan jirin facaqaruu way faylo gooyeen annaaqata hashi wacatow way ku madax taageen can amri rabbihim rabbigood amarkiisa wa qaaluu waxayna yidhaahdeen yaa saalixu saalixow iitinaa noola kaalay bimaa waxa tacidunaa aada noo yaboohaysay in kunta haddaad tahay min almursaliina kuwa la diray fa akadathum waxaa qabatay alrajfatu qayladii baa qabatay ama alrajfatu waxaa qabatay midii gilgilashada wadatay waa lagu qayliyey marka iyaga fa asbaxuu waxay ahaadeen jaatimiina kuwa arruman oo markaa yacnii kuudkuudado oo jilbaha u fadhiyo ama jaatimiina kuwa damay oo baktiyey bay noqdeen fii daarihim degmadii ay deganaa deganaayeen dhexdeeda marka nimankaa hal nin baa ka badbaaday baa la yidhi intii kulligood waa la halaagay nin aburiqaal la dhihi jiray xaramkuu joogay marka la halaagayay reer tamuud waa loo kaadiyey markuu xaramkii ka baxay oo xilliga uu tegay ayaa dhagax weynin badan ku dhaco qayladii ay qaylana qabatay bartaasaa marka uu ku aasmay nabiga sala allahu calayh waali wasalama asxaabtiisa isagoo la socda buu tusay qabriga ninkaa aburiqaal la yidhaahdo kulli marka waa la baabi'iyey fatawallaa canhum xaggooda waa ka jeestay saalix wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow laqad ablaqtukum waa idinsoo gaarsiiyey risaalata rabbii rabbigay risaaladiisa wanasaxtu lakum waa idiin daacadnimo waa idinla daa waa idiin daacadnimo taliyey waa idiin khayr miiray lakum idinka walaakin laa tuxibuuna ma jeclaanaysaan idinku annaasixiina kuwa idinla taliyo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed